Waddooyinkani oo tir ahaan gaaraya ilaa labatan waddo ayaa laga dhagax dhigay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Guddoomiyaha cusub ee degmada Kaaraan, maamulka degmada, ururada bulshada iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay xafladda dhagax dhigga ee degmada Kaaraan looga dhagax dhigay waddooyin aad u muhiim ah isticmaalka bulshada iyo isu socodka gawaarida.
kheyr allaha siiyo faarax daani waa nin dhallinyaraa aadaan ugu faraxna shaqadii laga rabana wuu dhammaystiray inta kalena way socotaa waaxda wajeer labaatan jid ayaa laga oo interloog ayaa la saaray waxaan ku leehay jabuuti labaatan iidana jidkan weynaa ku labaatan iyo kow eh waxa kaloo iska fiiri waayo guddoomiye aniga guddoomiye wuxuu ka yimiday dhul aan haddaad maanta oo dhan aad socod aan cara lagu arkayn oo wadaad nadiifa ayuu ka yimiday marka inuu sida ka dhigo rabaa kaaraan guddoomiye waxaan kugu- waan kaga mahadcelinaynaa aynu nin laydhaha faarax cadaani hortiis waa la oomray laakiin faarax wax weyn uu qabtay Ku- tani waa labaatan waddo degmada Ja- waxaa jabuuti labaatan iyo dhowrna waxay socotay meesha la yidhaahdo wajeer marka guddoomiye waxaa waaye waxayna bilaabeen waxaasu faarax cadaani kadib bilowden wixii ka horreeyey waa la shaqeeyaa Guddoomiyaha degmada Kaaraan, Faarax Cadaani, ayaa bulshada Kaaraan ugu baaqay inay ka qayb galaan horumarinta ka socota degmada Kaaraan ee ku aadan dhismaha waddooyinka iyo jidweynayaasha xaafadaha ah kuwa oo la saarayo interlooga.
ugu shaqeyna waaxda wajeer labaatan waddo een, laba laabina way- waynoo dhammaatay waxa- ku- kuwo kalena waynoo socdaan kuwo kalena waynoo dhiman yihiin oo aan rabno inaa ayakan noo dhagax dhigto noona hergeliso mudan guddoomiye waxaa laga yaabaa labaatan waddo labaatan waddo oo interlog ah oo jabuuti laga dhigaayo meeqa mitir waaye maxay la egyihiin waxaa laga yaaba dadkiina isweydiiyaan waddo kasta waa hal kilomitir insha allah ayagoo saan ku qurxoonna waa lasoo bandhigi doonaa doo ilaahay ila gaarsiiyo hadeertaana aaday u dhibaataysiiyeen waddooyinkan weel ugu doomiye cid mari karta ma jirto baabuurna ma mari karo dad shacaba ma mari karaan Een, kaaraan shaqo badan ayaa ka socoto mudan ugu doomiye aanaan kaaga mahad celinaynaa imaash Ugu dambeyn, guddoomiyaha gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Amiir, ayaa ammaanay maamulka degmada Kaaraan ka uu sheegay in dadaalo badan uu geliyey in Kaaraan ay noqoto mid bilic wanaagsan.
waxaad tiraahda inay naga bedelina Cad- cadaani si aan u bedelin waxaan ka rabaa degmada oo dhammaanteed cagaaran oo calankiina u eg waxaan kaloo ka rabaa guddoomiyaha isaga ku xiga inaad soo doorataan haddii intaasi aad kala shaqaysaan waa idiin joogi doonaa labaatan waddo waa wax aad u badan runtii marka la fiiriyo inaad labaatan waddo interloog dhagaxa aad dhiganaysaan maanta waxay tusinaysaa boqolna inaad dhigan Horumaro ballaaran ayaa laga dareemayaa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir.